bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka weliba dhegaystayaal iyo ku mid ah guud ahaan gobolada dalkeen soomaaliya geeka weliba dhanka dabaaldegay toddobaatiyo iyo shan sano guuridii markii a ku wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliska ee soomaaliyeed taasoo yeedeetay ciidanka hooyooyinka ee dalkeen baydhabo sugiin iyo laankaxosi shalay baydhabo golaha baarlamaanka koonfur galbeed weliba iyo dooradeena ee madaxweynaha koonfur galbeed afartan sana hataa dareera doon seen argaayan shacabka ka shal nool gobolada dalka ee gaar ahaan iyo ku jeedan deegaanadada koonfur galbeed ee soomaaliya ka bilawnay shacabka reer baydhabo saley laakiin hadda waa wal doorday hildhibaanada ilunimo tiraayba doorday hildhibaanka doorday atus madiida kor si kastaba madaxweynigay may madaxweynigay iya hildhibaanka ilunimo tiraaye oona golaha shacabka ingaha ana meeli inga jare ya doorday waana reer garowiyoona ka suganayega reer koonfur galbeed haaya dhiidimayn aragayhi doorasho gaankurumisana mihoogi ma ogolini mana wani xisab reer koonfur galbeed bal doorashan raadla keenta mihoogi garow boqolaal kuma garow ma ogolini wani hoogi wani xasabi marnum ha dhooyan degmada qabso dheere ee gobolka baay may leeyin yoona ujeedada mayta koonfur galbeed madaxweynaha nasiib anhari koonfur galbeed boqol iyo dhowr qof xildhibaano boqol ku furgooda ofkiin kishbeen animeel walaagsan kubii doono iyo taageerayan
inta badan saaxiibyaal barnaamijkan oo ku weliba una ka fiiriyi doonee munaasabada labaatanka desembar sanad welba booliiska soomaaliyeed iyo xusaayan iyonisaasoo kaleeta gobolada dalkoo yeedu ku dareertaa dhawaayowka madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigare weriyaal iyo landiidi inyo galan qayb ku dareerta munaasabadka taliyaga ciidamada ugandha ee soomaaliya cusub yo yeedana lahmaga dhowi barnaamijka anoo bishaaraysiina dareersii doona maar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobkan ka horeeya barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaal waliban inagada doonay geeka oo taariikhda eedanta labaatanka bala tumiyo lamaad labada kun tumiyo leysiyeedka soomaaliya oo dhan waliba linku xusay ee maalinta ciidamada booliiska hanas iyo xusaayan ciidamada shalgadiisan islamarkaasi jira ee booliiska magacan iyo widan ee baambeyda taraafikada iyana saas oo kale meel baarista intaba dhammaantay iyo wadayahaana iyo hoskoye magaca booliisad mucdin xusni iyo warbixin arintaasayta la hariir usa nihaya
halkan waa xerada tababarka ciidanka salaami ee magaalada baydhabo waxaa dabaaldeg ka dhigaya cutubyo kala duwan oo ciidanka booliiska koonfur galbeed ah oo u dabaaldegaya labaatanka disembar oo ku beegan shan iyo toddobaatan guuradii kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka bambeyda ayaa ka mid ahaa kuwa dabaaldegan baydhabo hoggaanka booliiska koonfur galbeed ku qabtay ka qayb qaadanayay madaxda maamulka koonfur galbeed ayaa ciidanka salaan sharaf ka qaatay jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed ayaa goobta hadal ka jeediyey isagoona kaalinta booliiska aada uga hadlay bismillaahi raxmaani raxiim maanta waa maalin weyn waxaan salaamaynaa meeshaan waxaa fadhiya madaxweynihii kumeel gaarka ahaa shariif sheekhuna cabdiqaadir shariif sheekhuna wasiirkii amniga wasiirkii gaadiidka cerka iyo dhulka gudoomi wasiirkii isboortiska wasiir ku-xigeenkii maalin weyn waan salaamayna salaan ka bacdi maanta waa maalin weyn maalintaasoo waddanka ku weyn oo ciidanka booliiska ku weyn maantana meel kastoo uu taagan yahay oo uu joogo booliiska soomaaliya ama maamul goboleed ha ahaado ama dawladda dhexe ha ahaado wuxuu u taagan yahay y wuxuu u taagan yahay maanta feestada ah taariikhduna ay tahay toddobaatan iyo shan sano oo jirsaday ciidanka booliiska intaasoo sanuu dhisnaa waana hooyadii ciidamada soomaaliya ciidamada dalka marna waa afar marna shanay ahaan jireen ciidanka dalka oo dhan militariga haddaa ilaaha asluubta wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen aaley ayaa hambalyeeyey hogaanka booliiska iyo ciidanka booliiska oo dhan joogaan ay ugu horeeyaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal bashiir ku-xigeenadiisa sarreeyayaasha saraakiisha saraakiil xigeennada dableyda ayaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo munaasabadan ka soo wareegtay ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed runtii booliiska qiimihiisa uu u leeyahay mujtamaca jiritaankooda waxaa weeye waa wax aanan mugdi ku jirin dadku dhan ay wada garanayaan meel uusan boolis joogin waa meel aysan nolol jirin meel uusan boolis joogin waa meel aysan horumar uusan jirin runtii waxaad ogtihiin booliska waxyaabaha lagu xisaabtamo qofka bini'aadamka noloshiisa aasaasiga ay ku xidhan tahay inay tahay qofka shacabka ah markuu deegaan ka guuraayo deegaan kale uu tegaayo waxyaabaha uu ku xisaabtamo adeegyada uu ku xisaabtamo marka laga soo tago degmada aan rabo inaan u guuro adeeg caafimaad ma leedahay waxbarasho ma leedahay marka laga soo tago su-aasha ugu horreysa qofku isweydiinaayo meeshaas ma leedahay saldhig boolis ma leedahay boolis ma joogaa saldhiggii iigu dhow oo boolis uu joogo meeqo kilomitaree ii jirtaa taasi waxay muujinaysaa wax walbo wax walbo waxa waaye qof bini'aadan u baahan yahay intaanan loo gudbin waxa waaye adeegyada kale aasaasiga inay ugu horayso waxa waaye qofka inuu helo boolis meeshu boolis uu jooga ayuu nolosha bini'aadamka ka bilaabataa boolis la'aantiisa nabad ma jirayso runtii waxaa la sheegaya oo keliya ciidanka booliska sida taliyuu hore noogu sheegay toddobaatan iyo shanta sane ka soo wareeg inay ahaan ciidankii ugu horeeyay ciidamada qalabka sida la aasaasay haddana sida haddaad u fiirisaan aasaaskooda ka sokoob markii ay burburtay dowladnimadii soomaaliya sagaashankii hay-adihii dhammaan ay burbureen wasaaradihii lagu kala tegey hay-addii keliya taagnayd oo soo hartay aan lagu kala tegin waxay ciidanka booliska soomaaliyeed u ahaa marka insha allah boolisku waxaad dareemaysaan noloshuna noloshuna inuu ayaga ku bilaawdo horumarkiina inuu ayaga ku jiro marka ugu dambayso qof bini'aadanana waxa waaye laga tagaa horumar iyo baaba la gelaya waxa waaye hay-adda ugu dambayso ay hubsanayso waxa waaye in inay inay ayadu ay tahay tan ugu dambayso ee soo xormaysan ay tahay marka booliska waxaan rabnaa inaan u hambalyayno ka shacab ahaana waxaan rabnaa inaan u dhaganuglaano awaamirtooda inaan garab taagnaano inaan la shaqayno booliska sababtoo ah ninka askariga booliska waxa keliya u taagan subaxi gurigiis markuu ka soo baxayo uu soo shaqo tagayo uma soo shaqo tagayo reerkiisa uma soo shaqo tagayo nafsadiisa wuxuu u soo shaqo tagayo qofka muwaadinka ah inuu subaxii inuu gurigiisa ka soo bixi karo goobtiisa shaqo u tegi karo waxbarasho u tegi karo habeenkiina gurigiisuusa nabad ugu noolaan karo marka maadaama annaga ay noo taagan yihiin annaga inta aan jifno ayaga ay noo soo jeedaan annaga intaan shaqaynayna ayaga ay laamiyada ay noo taagan ay ilaalinayaan waxaan u baahannahay sharaf iyo xurmo iyo garab istaag inta ay naga heli karaan inay inay naga helaan ciidanka booliska insha allahu tacaala annaguna annagoo iskaashanayna la kaashanayna ee taliska ciidanka booliska dowladda federaalka iyo iyo iyo dowladda dhexeba waxaan ku dadaali doonaa ka koonfur galbeed ahaan inaannu garab istaagno qalabaynta dib u dhiska iyo xoojinta ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya insha allah wax allaalay wixii xuquuqa ay leeyihiinna inaannu noqono dadka ugu horreeya u raadiy biidni illahi alkariim waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo sanadkan sanadkiisa kale ilaahay ha nagu gaarsiiyo guur bashbashi barwaaqa insha allah waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu booliiska koonfur galbeed ayaa dhismaya iyadoo sanadihii hore cutubyo badan oo booliisa halkan aan joogin sidoo kale dabaaldega xuska ah ee baydhabo ka dhacay ayaa aad ugu sarreeyey kuwii hore ee baydhabo hore ugu dhici jiray
tiir mundula leh tallaabo horumar leh io galabtayaysan tayo elektronikisa leh elektronikii la townaayay arlakalalanka tallaaway meelalaha keentubiyo tayo elektronikis decoration light center nalalkii bidhaantiyo ifaasay beedka iyo hafiiska berwelbooluku kihira nalalkii suuradyo bank kahadhikaay bartilaha keentubiyo xarunta qalabka elektroonikiga i suuradoyow ku qolote ee tayo elektronikis decoration light center galabka elektroniga tayo elektronics lagu helo mayba kumid aha nalalka jibsiga iyo diikoorka la geliyow iyo dhammaan fiilya korontada led banelitis nalalka derbiyaalka la kihiraay led ubolitis iyo na weliba spotlitis iyo weliba nalalkii akhriska oo kii isinu ogayteen hayne foollahan casriyey weliba ma
taliyaha ciidamada qaybta lixdanaad ee ibraahim yarow iyo weliba usiin akogee ka hambaliyay usiin andare ciidamada booliska ee soomaaliyeed
abdulaba bismi illaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين Een, waxaan leeyahay marka koowaad saxaafadda ayaan salaamayaa marka labaadna waxaan hambalyo maanta aan rabaa inaan u diro dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah hooyadii ciidamada qalabka siday oo dhammaantood dhashay ciidamada qalabka siday dhammaantood waxaa dhashay dhalay ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidanka booliiska soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaan hambalyo hambalyo sanadkan sanadkiisa ilaahay ha idin guuleeyo guul ku gaara ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidanka ilaaliya canshuurta dalka iyo dadka dadka canshuurta laga qaaday waxaa ilaaliya oo loogu talagalay ciidanka booliiska ciidanka booliisku waxay saaxiib leeyihiin shacabka waayo waxay ku dhex jiraan afar iyo labaatanka saac shacabka canshuurtana ayaga ayaa laga rabaa inay ilaaliyaan aniga hadda jenaraal ibraahim yarow ah waxaan wax ku soo bartay canshuurtii laga qaaday shacabka ilaa aan sarkaal ka noqdo ningalaaskii koowaad ilaa dugsi sare aan ka baxay canshuurtaas aan ku baranay wax lacaga ma bixin jirin maantana ilmaha aniga aan dhalay waxaan ka bixiyaa lacag ay wax ku bartaan aan ka bixiyaa anigana canshuurtii aan wax ku soo bartay guryahan haddaad arkaysaan aan degannahay canshuurtii shacabka laga qaaday ayaa lagu dhisay waxaana ilaalinayay oo waajib uu ka saarnaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waajib uu ka saarnaa booliisku waa ilaaliyaha gudaha haddii laga maarmi waayona xataa tan dibadda wuu ka qayb galaa ciidanka booliiska soomaaliyeed shaqo fiican ayay hayaan gaar ahaan markii aan u fiirino gobolladan hadda qaybta lixdanaad ay ka kooban tahay oo booliiska ajooga runtii shaqay qabtaan har iyo habeen u soo jeedaan magaalada baydhabo gudaheeda ay ka ilaaliyaan nimankii nabadiidka ahaa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay haddana mar kale madaxweynaha cusub shalay la doortay isagana waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow ciidamadana gacanqabadkoodii adiga ayaa lagaa sugayaa adna hambalyaan ku leeyahay maalin wanaagsan
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askushona stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil arwidiyo arlaadon baydho ulbaabadii laka banaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufama leh agab shahaano aabaga galow bystar business carunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan eniyo kulu taladayan carwo bystar agabka stationariga oo erbadoon kumoqanayna carwada lankaseedow bystar business center nadar welba
mikrofonka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo geeka waliba cali korontuhuusa la dhammaray iyo islamarkaasi tino ganacsatayaalkii oonay bulshada qeybahosha shalgadiisun wal ku weydiiyey arrimooyinka la xiriira ee doorashadii shalay baydhabo iyada ku dhida qaar kumada bulshada dhawaayeen qaarka kaleena weliyo ku ereensadhugusray
doorashada shalay magaalada baydhabo ku dhiidi ay waxay tahay doorasho oo xildhibaanada koonfur galbeed doorareen maadaama rabitaanka shacabka walaayar sidii haaya inin dhina xildhibaanadii koonfur galbeed oo matelaayeen shacabka iyo mayba dooradeen madaxweyne marka waa ka faraxsagna haddii marba xildhibaanadii bajidkaas mareengununa may kagas bagna codka kii kana walma diiri fadne kaan wala doorda unun mahada fadne may waaye miiliyo ku galeen ku galaanehe may fadaane umadun baaqe diraane codsina noocee madaxweynaha tila doorday madaxweynaha tila doorday may baan sheegane haddiinu ana shacabka ganacsatada deegaanka saddex arrimood isku dhisoy sideed arrimood is isku dhisaw mayba ku mid ee kow waa inuuisa garsoorka isku dhis xukuumaddiis ho usa dhis walaanku horay uisa taarget ka saardaayo oo juhdi badanka biyow ininagada garsoorka tan lamaad inuuisa isku dhisa saraakiilsha saraakiisha haddii nagadaandad oo alooshood u shaqaystayaa leh wadanka dhibaatadii hadda ka jadhiyo nayto kuwiinle horan galeema waltoosaw maleh wal dooradeena walmengwedi koro dadka la shaqeyle fadawna shacabku haddii wal dooradii le rosen balahaan lay meel ansurinaada may nagadaas ee walaayuse lendooradii may nagadaas ma dareeraya laakiin muhiimaduuna fadaano ma ee tamar welbaba in isa si toosa istrayd aan la shaqeey rabitaanka shacabka maadaama us rabitaan shacban ku koynay rabitaan xildhibaaneedka koy shacabka kasbaday wal kasbada kor shacabka weliba si toosa idaacadda warsankiin ku dhegeysaday shacabka ku nool ee shacabka ku jiray deegaanada koonfur galbeed soomaaliya haddii dal rogaland haddii dibad rogaland may baaqeen jeedii fardiin iyo kala shaqeeyeen dawladdan cusuban dawladdan u sugan ma etaa tii hore bohorta asablehne gale ma wal shacabka iyo doorday mahayn afar sin oo maylaha dhamaysday hi si haatoo ba'ada afar sin laha dhamaysday afartan sin laha dhamaysday ma waaye afar sin oo murugo leehayd hata marka may waaye mayba sheegane mar lamaad mar saddexaad oo baagay iyo ondiraane ini iyo afartan sin hata dareerta lankankoo yahay walka dooradayhi shacabna ma ka doorane gasaba balaahunka hel isinis erne an tagra falne umutun sidii fadawsi on kuweeldan umutan inis on turo ini madaxweynaga sidii oo dadka on kurooreyan nagan ini nagada madaxweyne soo jiidashi leh ini nagada madaxweyne oo mashruuc badan lagu helo kor ini nagada madaxweyne lala shaagaya kor waa ini nagada madaxweyne saraakiilis iyo garsoorja iyo magaaladan si cadaalad aan ka shaqeeyayaan ay naganay dadka qaar walowna ka tuhunsugna ay naganay baaqisi gaaray madaxweynaha leenka diraan dhiniga shacabka unoo ku hadalaan madaxweynaha may waaye waaba wal doorday hata xildhibaane doordan unama dooran rabitaanka kii kanoona makakoyn haddii shacabkuna ana laakiin hadduu waaba wal doorday xildhibaanada unanima tiraayiba doorda xildhibaankay doordeen hatisuma diida kor si kastaba madaxweynigay may madaxweynigay kiiya xildhibaankan ima talaayay oona golaha shacabka inga ahayn meeli inga jari ya doorday madaxweyne oo wiili sharci ew waa lagu horkooyo kormee laakiin may baaqanka diraane waana markasdanka nagnagaane oo waana codsinan oo etaa saraakiilis i garsoorji ayna dhibaataynay use madaxweyne la doorday eed marle hataley la doorday walma ku sheegaan aman oo laku deeriyona may deerin aman la aayona may deerin aman la ammaanona ma deerin laakiin saraakiilis i garsoorjay si cadaalada aan shaqeeye hoyo ku tooso walbadan aan toose laakiin waba saraakiil i garsoorkeeni nagadan tiyaati la hamoodi yaro nadaasana rajada ka maleeyo
bismillahi rahmaani rahiim magaca imayd rey ibraahim mad birkaan li ree doorashada shalay magaalada baydhabo ka dhiidi eed eedanka faraxsana may weelay ana shicba ahaa boqol afartan iyo sagaal xildhibaan oo reer koonfur galbeed eh oo shicabsha matalaayan yeesheenan sacdaarada lakasheenay waana ka faraxsana
may baaqeen jeediya shacabka koonfur galbeed may baaqeen jeediya shacabka koonfur galbeed nabadda ilaaliyan ardayda baaqeen jeediya amniga si ardayda ku mid inta ilaaliy si toos amniga ilaaliyoy nabaddi barwaaqadana ka dhawaadoy madaxweynaha guuleysay laha ma sha Allah walaal eedi eeda ma hasantaa ka dhaw sida faylaada in dhawaaytay ma sha Allah wallahi horta doorasho shalay may badhiiday in doorashadeedii dadka shacabka dadka mucaarado dad mucaaradayo mucaaradayn la yeelay la doorday is erkora laakiin aan horta ah dhawaayo madaxweynaha waayo hadaba banacay wax qabad shay oo dhow fayla hada doon xumaado doon mo ishi laakiin wax qabad shay wax tarshi aragaan markaas dhay walayaan erkor ere laakiin hadhawaayaan may balaaha dhawaa mudan madaxweyne in horta mayba baaqi inka jeedii lahaaye shalay baraha bulshada mayba ka aragaay dhashal guuro aragaay gumaysi mafadaana camal mayba ero lahaayay koonfur galbeed ee magaaladaana koleynanka madaxweyneningnagade madaxweynegana e waa inay ada taagarto ka qasabanta waayo mucaarad iyo ada isku hadal mis acaaytanta walaagasi walma keentaraasa waa madaxweynaga taageero oo la shaqeeya ero lahaayeen
almuwera almuwera maqaarka alaabta dhismeeda almuwera
ibrow new idumiinku wargaba iddoonteeda sifaday alaab dhismiha marad weydiisaday ah ertoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuwiro maarnamey on baydhowa baydhabo kiyaala ramseew ijeego abaabaaniki jeeyin maay maytabeenu maarnayso oo magaaja dhagoran gudaha almuwera ha gudaha kalaaqaba maarigaas walaagii alaabhaay ismuugii arrintan maskasheen adiina walilaahi hamara qalabka ismuku doonaya alabtayti bakuwe agluwa hadaa qidabni doorku doora istibaarni walyara ukummadu fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aana isgooshana eedaga hoo walba
degmada qabso dheer ee gobolka baayig ee kolib ayada ku dhiidan yahay nisbanbow bilirin lakataageray madawiinaga cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ay shalay yeedahay tiitoh iyo hadoorodan xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiyahaga degmadaas hayti iyo mas-uuliyiinta kale ee degmadaas weliba hayna hanuuqadka taleefonka ku waraysanay dhashka boy iyona waraysigaas luweelada mas-uuliyiintaas hooyooyinka dhammaan wadda dheer yaa marayn saldhig ilaa heel holaha guud yaa marayn haddii waxa kala ameene xafiiska degmada dhaasi dheer anuu kala hadal maamulka degmada dhaasi dheer kusugaha gudoomiyaha ibraahim yuusufu marka halkan iyadan faylay waayahay dadkaasay oo jidka dheer hamaren may oo ujeedadii hayti
ujeedada may taa koonfur galbeed madaxweynaha nasiib aan helay koonfur galbeed boqolkii dhowr qof xildhibaano oo ku turbaada ofkiin kisbeen animeel walaasiin kubidoon ka taageeraya waayahay ujeedada waliba aan malaya in iyata taageere umuujihay tamiya madawiinaha cusub ee koonfur galbeed aa madaxweynaha cusub ka taageere umuujiya waana fikir ma intii degmaha naga maadaama maamulka degmada kasareerana afarta xaafadood ka shardaameen وقت للو انتو عمرين هدا حبيت من القوين افتكي ايه دي دي كمان نجا افتكي سنين كفرت عفرت ودماشو السنة تاسوان كلا عفرت ايو مرة رايسو دمنا لك اصدار اني عرفو يا واجارة ليك موج يا عيو مدعوينها كوفر قلبين waayahay marka shacabka iyo bulshada iyo hanis baan behnaa wadooyinka weyn ee degmada qaso dheer aan isku ban behnaa mase meeloleyna isbukoy hadda xaadir waa ilaa eelka
haye marka banaanbaha geega bilowday mise shalay ha bilowday haye marka ma banaanbaha qaabse elaan abaabuli marka
banaanbaha qaab habaysan elaan abaabuli isar qaamay dadkina badijeel oo dawladda jeel oo rargasadheer ee marka yaa istijaanis abaabuli runla taas oo kale xafiiska noo dhamaa hadaniyo qoyen marka naftankaana eed iyada shucuutan iyadan kaantag waan eed eed iyo naftagshoon kamaanaya maadaama ka shargaano dadnimo jeel oo dowladnimo jeel oo wanaaga jeel oo horumarka jeel horumarka jeel iyo may kala kii sheegay dawooyinka gobolada siyo naftagshoon midneed iyo naftagshoon kulli may male in kasayda ka tegi doonaa male waayahay degmada gasa dheer xaaladeeda guud ee amniga ku waranba
horta xaaladeeda aan faydata may aragtay hadda waayane madaxweynaha dawladda dhaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka dawladda dhaha oo aragtay oona kaamiliyo ku qaadeen doorashada aragtay ku-dhiidi aragtay baydhabo ku-dhiidi koonfur galbeed ka dhiidi iyo aragtay kusumaha aragtay madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha aragtay koonfur galbeed oo kusumaha oo yoona dhiibiyo ku qaadeen iyona ciidanka amniga
waayahay waliba hataa gudoomiye kuweenka arrimaha siyaasada iyo amniga ee degmada qaso dheer ee gobolka baay bal xaalada guud ee degmada qaso dheer amni sheek waranba
walaal iyada boqolkiiba boqol antay dhashe degmada qaso dheere meedoo aragtay maylashatay aragtay hoogo aragtay tumanayl shanmay meelo jidka hidaayan baawri iyo walaasaanka galaana laakiin may eed iyo nabadgelida antay dhashe degmada qaso dheere boqolkiiba boqol nabadgelyada ciidan faydata waayahay qaso dheer waliba ogsugnaa in iyo rugan ciidamo shal duwow marka kuwaranba degmadana mardhow gudoomiye cusub lagmaga dhawi xaaladii guud amniga ciidamada iyo xaaladii ontay walmarahay xaalada eed eed boqolkiiba boqol aragtay eedan faydata dadkalama jara gudoomiyaha cusub oo aragtay haddana dooradeena boqolkiiba boqol ya shaqeeya waay xaaladii eedan beegeeta bulshada iskiirinta ciidanka iskiirinta ilaa amazon iyo aragtay ciidanka koonfur galbeed boqolkiiba boqolaa iskiirinyiin xaalada degmadana aragtay sidii la fadaa iyo sufuroma ilaahay weelaysaas weelaay waayahay haddaba banaanbaxyo oo laga taageero madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed yaa ku dareer degmada qasadheer ee gobolka baay marka ciidamadii amniga qaybweynaha ku qaadaan sugowka amniga
ee boqolkiiba boqol ciidamada aragtay koonfur galbeed ee kaaliyiina ku qaadooyan ilaa aragtay ee hiraabsi oo ilaa hadda la korooga ciidankii aragtay banaanbahi oo aragtay dareeri oo gabagabadiisa maqdhowlay dhamaada doonta hadda kudbooyin jeediyi doonna kaaliyiina ku qaadayan oo aragtay baarayaan dadweynaha baarayaan jidateeda aragtay wada teedinin sidii aragtay adowkaan hoos baan la fadne kaaliyiina ku qaadayan aragtay ciidanka aragtay koonfur galbeed waayahay degmada qasadheer gudoomiye weliba itaa degmada kudambayti oo gacantayo ka dhikan dowladda marka abta badan weeraro badan harakada al-shabaab la kulumaasan kuwaran badhinigiyo howlgalka ciidanka oo ka dhanka al-shabaab walaalow aragtay kasaarigii la kulumaayan marti aragtay howlgalkaasi waa qaadan amba aragtay una ka qaadna kasaarigii la kulumaayan haddii ilaaheer aragtay xaaladeen eedaan faylat ciidankana eedan ka jeer ciidan wadani oo aragtay dadka dowlashatada oo aragtay وصلها ومدونا ما فضاين إيدن قربا جدتين هقادا ويري حمرها إيدن قربا يا إيدن كان إلهي كاري أو وطني إذا حالت يوم فيلا فيها حتى أو أرتي هاسكيان كساري لكل ما حتى إذا بغون كساري لكل ما waayahay markii la fiiriya wadooyinka ama tuulooyinka hooskoyo degmada qasar dheer iyana xananiska dareero kor baabuurtiyo ciidanka walaal degmada aragtay sadheer horta dadka arkay laqalinku haddii adoga iyo oo mudanka dar yeelan wala ku obsidee baawurma maro baawurtana may reebo dadyar oo shan qof iyo lama qof ee oragtay jirtay galayan aani aragaan qoorta ku goyan ambo abadayan diraayan yandan ku obsidi laakiin aragtay dadweynaha isku dareero waay dadweynaha isku dareero waay hoola ganacsiga aragtay isku dareero laakiin dhinaga baawurta aduunkaas hadan ku obsidi inta kale nabad iyo barwaado aarugu beerasho ilaahay aragtay hadanankaas waayahay ugu dambeyntii marka hadda waliba rogda banaanbahgii oo laga dareero madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed marka shacab badan ku dhugunsada oo reer baydhabo ee maynku baaqi lahayd maynku baaqi lahay horta kii aragtay laka gaboobay aragtay wadanka waa kugobadi horta alla kawaala lankaasi madaxweynada kuwaala haddana koonfur galbeed lankuwaala kaashi ifshaygeed aan dhibaataysiiyey rasulkii waalqobadle oo aragtay umadiis ilaahay ha badbaadiyo kole badbaadiyaan ilaahay ha kawaala kii aragtay diyaarada iskugu fuqlaa dadbaadnashay diyaan allima kawaala ma eedanka bishaarayaan ee soo eedan jeediye wadashay oo hurooy fadaaw kaalanti goobad gaadaaw nanti wadashay hurooshi aragtay kaalanti goobad kaweelaw yaa arka baaga waana aragtay haddii ilaahay roon aragtay ka maadiriya
أخونا ميديكال سنتر of bilaash iga dhammaaday udhur ay sisa la hel akhuuna medical centera haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay akhuuna medical center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiioo aruursatay akhuuna medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuuna medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ay nolaylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo keen qoraan degdeg inkaaafa maadasa xaruntulikinka diyaariyo akuuna medical center edii madowta udur wali korkaaka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana waykoo ka daawaye akuuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu akuuna medical center intiqii wado xaruntiya lata
shacabka magaalada garowe ayaa siyaabo shalgadiisayoon ku hadaleen doorashadii baydhabo yeedo ku dhiidi wariya faysal ee idaacadda warsan yaa mikrofonka usiina la dhammaray bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka salaamaya bulshada reer puntland gaar ahaan reer garowe anigoo magacayga ku bilaabayo axmed maxamed sheekh oo kamid ah ganacsatada kasoo jeeda koonfur galbeed dhexdeeda saxan saaxiibkay faysal aad ba umahadsan yahay siduu waraysiga ugu yimi anoo soo koobayo warkayga waxaa kulley lii weydiinaya oo aan liigu yimi inaan ka hadlo doorashada ka dhacday koonfur galbeed dareenkeeda aan muujiyo maadaama aan ahaa xisbi tegey oo xisbigii kamid ahaa shariif xasan sheeg aadan oo meesha ka tegey la rabay inuu maaragtay si fiican ku tago oo xilka wareejiyo maysa noqon maadaama meeshiina hoogaa lagu kala qaybsamay odayaashii dhaqankiina ay diidan yihiin iyo golihii sare anuu marka waxaan dhihi lahaa doorashadaas sidii rabay umaysa dhicin laakiin waxaan leeyahay in odayaasha la dejiyo oo maaragtay dhaqanka loo noqdo oo bulshada loo noqdo kala qaybsantay ay maaragtay si u degaan dowladnimo loo raadiyo haddii saa laisku degaalsan yahayna dee wax dowladnimo aan la heli maayo waxaan dhihi lahaa dowladda maaragtay haddii rabto inay dowlad noqoto inay dadkii meeshii la rabay loo noqdo oday dhaqankii loo noqdo anoo mar kale ku hadlayo afkaygii yaan u dhashay kale oo maaymaayga ah may kale adahay shacabka reer koonfur galbeed ha ku jeedaan iyona maysan lahaa dareenkiin walaal wala aysan qabtaan lahan hoogsiin kale male muujiya insha allah dowladda hata dhalatayna yana meeran lahaay shacabka koonfur galbeed ha ku jeeda ka dhaleelsiyin maykay dhaleelsiyin qaabka aad ansocota iyo qaabka aad ka qoyti insha allah meeran lahaay in waa laku bedelo insha allah idan salaam asalaamu calaykum anoo magacayga haaruun xuseen mursal ah doorashadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo waxau aragnaa cadaalad daro markiina anugu reer kor reer koonfur galbeed doorashadaas ma taageerayno mana soo dhaweynayno doorasho oo cadaalad daro ka imaatay meelka naga soo gashay waay mana rabno maana rabi doonno dee doorasho oo watay qof kale jeebkiisa soo gashay qof kale umad kale wadatay waay mana rabno qofka la watayna qof oo jeebkiisa iyo reer koonfur galbeed dantooda wata ma aha keligiis baa meesha imaaday keligiisna ma rabno dee qofkii soo doortay isagaa wata ma aniga ma rabno dee doorashada reer koonfur galbeed ma fadaayan lanku usuge una mawedan lankishaandhadiya wedad farmaajo i koohdiisa wedan una dagma kulihiin manana anfaa doonta manana anfaas bismillahi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay meydhahay aryo ibraahim doorasho shalay baydhabo ka dhiidi oo meydhahay isgarowda sugna doorasho shalay baydhabo ka dhiidi may aragay doorasho gacan ku rumaysana mi hoogi ma ogolini manaa wani hasabi reer koonfur galbeed lan doorashan raadla keenta ma roogi garow boqolaal kuma garoogi ma ogolini walni hoogi walni hasabi marna ma hadhooayanu geeni ma hadhooayanu hamiin ma hadhooayanu maan aqbalaan miilaan ku bari waxaan ku sabaynayaa doorashadaas waa doorasho xamar laga soo baabulay doorasho shacabka koonfur galbeed la weydii ma aha waxaan lagama waraysan odayaasha ma ogola xildhibaanada ma ogola saas darteed waa ka soo horjeednaa raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo liidhahay cali nuur maxamed macalin oo yacni magacayna aaneestayna tahay cali nuur jeeri marka waxaan ka aaminsanahay doorashada meesha ka dhacday inay cadaalad tahay inay halaal tahay iyo dee wax wanaagsan inay kasoo baxeen bay leetahay marka dad badan waxay u sawaynayaan inaysan cadaalad ahayn marka adigu maxaa kuu muuqday oo cadaalad kuula noqoto horta qofka bini'aadinka sideedaba cadaaladda adna sibay u aragtaa adna sibaan u arkaa marka dadkao dhan kuma wada siman inay yacni cadaaladda tahay laakiin ani fikir ahaantayda waxaan u arkaa inaa wax halaala ka soo baxeen inaa wax wanaagsan ka soo baxeen dee marka haddii cadaalad iyo sinaansho la helana inay kasii wanaagsanaa doontaan u malaynaya magacayga waxaa la yidhaahdaa ibraahim xasan macalin waxaan joogaa magaalada garowe waxaan kasoo anoo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta magaalada garowe doorashada shalay ka dhacday magaalada baydhabo ma ahayn doorasho sax ah laguma tilmaami karo waayo waxay ahayd doorasho aan halaal ahayn sidaa daraaddeed wixii ka dhacay ma taageen waxaan rabay horta in badan baan joogay aniga doorasho aan arkay puntland baa ka dhacday doorashooyin badan baan joogay tii soomaali ka dhacdayna waa fiirsanaynay waa daawanaynay laakiin doorasho sidaa u dhacaysa weligay ma arkin sidaa daraaddeed maadaama laga soo horjeestay laga soo horjeestay rabitaankii shacabka sidaa daraaddeed ma taageersani
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أروضة على بريوغ حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhawu niinkuoytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana ankoona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitiicada andhigtooba madii uloosee ismootiloona haato iritoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ala daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hanku edeeg alaab orijinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraana
sahar cafis waliba iyada tahay gabran olleeya saharmooyinka bulshada gaar ahaan barnaamijka efiska leerow codka taleefanka waliba iyadana waraysiga laweelatay ee shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan welin iyo walkuweydiday habkake eedin coddaasiis laftigareen ahaan dhalinyar ahaan siyo handhawaayayaan shacabka muqdisho siyo handhawaayaan iyo dheesaas oo kaleed walyaabo iyo ku filada ayaga bismillah shukr waa mahadsan tahay magacayga saddexan waa saara cali shariif waxaan ku magac dheerahay saara cafi dabcan way yaqaanaan dhammaan bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan ku suganahay magaalada muqdisho oon kala socday doorashada oo taariikhiga aheyd ee ka dhacday magaalada baydhabo oona si life aan u daawanaynay waayahay sidee u aragtaa ee ka dhalinyaro ahaan ka bulsho ahaan doorashadaasi طبعا شكري مركان ان كاغا ورمو حماسد ان سو كوبي كرين هيا اي هيسو وايو مانت وحا انو دشي مدحوينه ان سوغيني intaas oo sano madaxweynihii ay ku riyoonayeen bulshada koonfur galbeed inay helaan kaasoo kusoo baxay doorasho cod iyo iyo xalaal ah oo bulshadana inteeda badan ay ku qanacsan tahay ka dhalinyaro ahaan marka aniga aan ka hadlo damiirkayga iyo maaragtay iyo aan ka hadlo dareenka dhalinyarada maanta ay igula sugan magaalada muqdisho waa mid aan la soo koobi karin oo haatan ay ayaga ay dhaheen waxaan helnay madaxweynihii saxda ahaa oo hogaamin lahaa bulshaweynta koonfur galbeed kaasoo weliba u hogaansan sida saxda ah maamulka haatan dalka ka jiro ee dowladda federaalka soomaaliya taasoo loo baahan yahay in maamul walba uu hoos tago sharciyan marka loo hadlo ay ka mid noqoto u hogaansanaanta dalka iyo dadka inay ka mid noqdaan maamulada ee dowladda dhexe ee koonfur galbeed ee soomaaliya waayahay zahro ee madaxweynaha cusub koonfur galbeed ka yeelatay ee maxaa la isdhigi kara oo dhalinyarada ee fursad ah u qaban doonaa madaxweynahan
madaxweynaha kan wuu ka duwanaan doonaa dabcan madaxweynihii hore madaxweynahan waa madaxweyne khabiir siyaasadeed ah waa madaxweyne horta halgan dheer soo maray oo soo galay xitaa maxaan ku dhahaa qayb weyn ka qaatay xorriyad doonkii waagii aaraareeda waa madaxweyne taariikh leh oo c v giisa la yaqaano dhalinyarada markaan ka hadlo wuxuu u ogolaan doonaa dabcan fursado fara badan sida inuu u dhiibo xilal sida inuu priority uu prioritize gareeyo oo maaragtay uu ahmiyadda ugu horeyso uu siinayo dhalinyarada waayo dowladda dhexa ayadaaba ahbo ee kuwa ayaga dhiirageliya mise la istaaga dhalinyarada soomaaliya fa madaxweynahan wuxuu noqon doonaa madaxweyne markaas tallaabada ugu horeysa uu u qaadi doono dhalinyarada aqoon-yahanada ah kuwaas oo karti buuxda iyo hufnaan u leh in ay hogaamin karaan dalka
dhalinyarada muqdisho haddaad wareysatay oo aada afkooda haatan ku hadlayso muqdisho ku nool bal siday u hadal hayaan
madaxweynahan markaan ka hadla dhalinyarada muqdisho shukriye wallahi markaan ka hadlo waa ayaga aad bay u hadal hayaan oo waxay leeyihiin isbedelkii saxda ahaa ayaa inoo dhacay isbedelkaasna ma ahan wax kaleeto waayo waxaa jiro dhalinyaro koonfur galbeed dabcan kasoo jeedo aqoon yahana ah awal hore priority lama siin jirin ahmiyad lama siin jirin aqoontooda loogama faa'iideyn karin dalka waxay ahaayeen kuwo markaas u shaqeeya hay-adaha ama danahooda gaarka qabsan jira oo laga ilaalin jiray inay kasoo qayb qaataan maxaan ku dhahaa siyaasadda dalka waxaad moodaa in laga takoori jiray laakiin haatan waxaad moodaa in ayaga ay rabaan inay ayaga dadkooda ay wax u qabtaan fursadda ugu horeysayna ay tahay ayaga ku tabarucaan bulshadooda iyo dalkooda aqoon-yahanadaas oo maanta u taagan inay wax uga qabtaan dalkooda una horumariyaan amni iyo nadaamna ay u keenaan garabna istaagaan madaxweynahooda ayna u noqdaan baalasha uu ku biibi lahaa dhalinyarada muqdisho khaasatan reer koonfur galbeed anigoo afkooda ku hadlaya aqoon-yahanada waxay diyaar u yihiin inay dalkoodaas ku laabtaan una u shaqeeyaan waxayna fursado waaweyn ay ka sugayaan in ayaga ay kaga qayb qaataan hogaanka dalkooda madaxweynaha haatan oo dhashay mudane cabdicasiis laftigareen waayahay social media haddaad fiirisay zahro inta badan dhalinyarada dacayad ayay soo dhigayeen arrimahaasi markaad fiirisay ma kaftanaa la tahay mise waa dhab
social mediaha dabcan horta aniga waxaan ku boogaadinayaa dhalinyarada koonfur galbeed dhalinyaroy waxaad tihiin dad waxbartay inta badan waxaad tihiin dad dhibaato iyo dowlad la-aan annaga aan kusoo barbaarnay markaan ejirina aniga aan arko inta kaleeta iska daa qabyaalistayaal waa ma garate maanta qabiil in wax loo fiiriyo waa qalad maanta keebaa ku badbaadin kara ayay taagan tahay aqoon-yahanada waxay u baahan yihiin fursad ay dalkan u maalgashtaan waxay u baahan yihiin fursad ay kaga qayb qaataan siyaasadda waxay u baahan yihiin fursad ay kaga mid noqdaan khilaafaadka iyo heshiiska u baahan yahay koonfur galbeed dhexdeeda oo aniga aan ka mid ahay oo igu bixiyay sahra cabdiis oodna markaati ka dahay shukriyey oon weliba waqtiyada ugu halista badneed anaan kusoo aadno nafsadeena halis u gashay inaan uga dhimano meesha marka social mediaha iska daa waxyaabaha lasoo dhigaayo mis waxyaabaha ay ka hadlaayaan ii sheega dhiga barbagandiska inta badan waxaa u badan waa bulsho ku nool wadamadaas they don't know waxa maanta dalka gudaha ay ka socdo marka waxaan dhihi lahaa aniga kasaare ahaan waxaan idinku waaninaya ilma adeerayaalo waxaad tihiin dad waxbartay waxaad tihiin dadka mustaqbalka dalkan waxaa idinka codsanaya inaad maskaxdiina aad ka saartaan qabiil qarnigii kow iyo labaatanaada lagu jira uma taagnini maanta qabiil wax uu noo taraayo haba yaraatee ma jirto heerka uuna dhigay maanta waa loo jeedaa waxaan u baahan nahay keebaan maanta ku qabiilnahay midka anaga dalkeena inoo xureeyo waxaan ku qabiilnahay kan xuquuqdeena kaamila anaga na siiyo hadday noqoto caafimaad waxbarasho hadday noqoto xuquuqda asaasiyaadka annaga kama mid noqonin waa cadowgeena midka annaga horumarkeena dalkeena kasoo horjeedo waxaa cadow inoo noqonaya midka annaga lana goynayo waxaa cadow inoo ah midka nolosheena iyo jiritaankeena lana goynayo kaasabaa cadowna ah marka waa inay kala saaraan ayaga naftirkooda midkee baa ku habboon maanta uma baahno koonfur galbeed in qabiil iyo waxaas anaga no we don't need it ha fiiriyaano barakacayaasha maanta ku heerarsan baydhabo ha fiiriyaano carruurta maanta dayacan waayahay ee zahro adoo fursadan ka faa'iidaysanayo oo afkii dhalinyaradana waad ku hadlaysaa ee ee maadaama uu soo dhisi doono golo wasiiro maxaa dardaanan oo fari lahayd faraya mudane cabdicasiis laftigare marka hore hambalyo hambalyo waxaa taa madaxweyne taariikhi ah mudane cabdicasiis waxaan ku farayaa golahaaga wasiirada inay noqdaan dhalinyaro aqoon-yahano ah wiilal iyo gabdho u badan waad inaad prioritigaaga u noqdaa keebaa maanta aqoon-yahan ah waayo annaga waan ku dhimanay four pointy five haddaad kusoo fuli doontid xitaa four pointy five waad inuu prioritigaaga u ahaada qofkaas qabiilka ah keebaa wax usoo bartay munaasabkiisii waa inaad siisaa waxaan kaloo u baahannahay mudane wax walba oo xuquuqdayna asaasiyaadkeenan u baahan nahay waxaan kaloo ku farayaa in aad adiga ummaddaas samata bixisid waxaan kaloo ku farayaa in aad adiga nabadgelyo noogu soo dabaashid waxaan u baahan nahay beeraheeni iyo xoolaheeni inaan u laabano uma baahnini waan ku daalnay inaan annaga barakacyaala ahaano waan ku daalnay carruurteena inay dandaraadaan waxaan u baahan nahay xurriyad aan uga noqono dalkeeni dambe oo beeraheeni iyo xoolaheeni uga noqonaa u baahan nahay waxaan kaloo ku farayaa mudane madaxweyne la taliyayaashaada in ay noqdaan dad khabiir leh in ay noqdaan dad go-aamo leh waxaan kaloo ku faraa mudane madaxweyne waa in adiga fursado ugu muhiimsan aad siisid dhalinyarada la kulanka dhalinyarada waa muhiim waa inaad adiga priority aad siisid la fariisatid aaraahdooda iyona aad ka qaadid dalkana aad ku hogaamisid waxaan kaloo rabaan kula dardaarmay mudane madaxweyne in aad adiga samaysid dib heshiisiin annagana aan garabkaaga aan istaagno waayo koonfur galbeed waxay u baahan tahay dib heshiisiin dhabbaa in lagu sameeyo koonfur galbeed maanta uma baahna inay isqabqabsato mise qabyaaladii qabiil dadka kasoo qurmaaya inay meeshaas inta joogaan haddana insheegada dhibaato kale kusii sameeyaan waxaan u baahan nahay dib heshiisiin dhabba waxaan u baahannahay isku duubnida dhalinyarada inaad adiga aad waxaan kaloo kaaga baahan nahay inaad shaqa abuuraad u samaysid dhalinyarada ku nool koonfur galbeed marka aniga inta kuma soo koobi karo prioritiga intaas ayaan idinku soo gabagabaynaya waana u hambalyaynayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed iyo madaxweynaha cabdicasiis laftigareen
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
golidoli i miranin ubatay jilaal ogbobshay i gaanjadismale wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay hadu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahadsan ti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda iska diiwaan geliyey bohoota dibadda anama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskor saaro dib sii sidoo faday adagtana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinaha dhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa hershay khatartis qatiyoodis qarash qiimih giri adoo qabo buno macawiiska qabto irubukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma taro jubnihi kafaariidkii falaas ma qaadato walaalay kabaar moogahay dukaanka qalabka dhis-
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo saaxiib yalantaa ka gebagabeeyena barnaamijkan uu inta badan weliba uu saxaaya iyo ah wararkii kaleen ka dambeeyey ee doorashadii koonfur galbeed ee ku dhiiday natiijadii iyadaha kubadti isaas oo kale raada ayagoona ka samayni kaasa uu sahay bulshada sadiyoon aragayan madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya fikirishal gadisniyas wada dhugusateen dhammaantiin dhegeystiya intideedan kulmaani ko kalimada waliba siin ku tabaane heestata dhegooyiga haddii raacid bibiyeelna